bismillaahi raxmaani raxiim jazaaka allaahu kheyran walaalka maanta waa arbaca taariikhduna waa toban iyo toddobada bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo saddexda hijri waxaa sii kordhaya khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey weerarkii barakasna ee shalay mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka camaare ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya waxaana sii kordhaya askarta iyo saraakiisha murtadiinta looga lahay weerarkaas iyo sidoo kale gaadiidka iyo hubka laga qhaniimaystay cadowga allah weerarkii barakeysnaa ee camlida shaadida lagu daafuray ee shalay mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada murtadiinta deegaanka camaara dhimashadu waa soddon iyo shan waxaana ka mid ah saddex sargaal sargaalka koowaad waa gaashaanle badmaceeye oo ahaa ku-xigeenka murtad saadaq john sargaalka labaad waxaa lagu magacaabaa dhagaweel sargaalka saddexaad waa sargaal ka tirsanaa murtadiinta gaar ahaan qaybta gorgor sidoo kale waxaa jira dhaawacyo fara badan oo askarta murtadiinta ah kuwaas oo ku dhaawacmay weerarkii barakaasnaha ee shalay mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka camaara haddaynu eegna dhanka khanaa'imta gaadiidka dagaalka ee lagu qabsaday weerarkii barakaysnaha ee shalay camaara ka dhacay waa siddeed iyo toban gaari toban ka mid ah waa gaadiidka dagaalka oo ay qoryo ku rakaban yihiin shan ka mid ah gaadiidkaas dagaalka waxaa si gaara u lahaa murtad qoorqoor madaxweynaha maamulka ashaadaldirirka isku magacaabay galmudug sidoo kale gaadiidka la qaniimaystay waxaa ka mid ah laba gaari oo xamuul ah oo saanad ciidan ay ku rasaasneed gaadiidkaas iyo saanadii saarneedba mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay sidoo kale gaadiidka la qaniimaystay waxaa ka mid ah laangarusaro hartoobyo runeed iyo booyado waxaa sidoo kale walaalka khanaa'imta qayb ka ah hub fara badan oo u badanaa beekaamyo iyo aakayaal marka laga soo tago weerarka tooska ah ee camaara ka dhacay ee khasaaraha culus lagu gaarsiiyey murtadiinta sidoo kale waxaa jiray qaraxyo lala aagtay maleeshiyaad gurmad ah oo doonayay in usoo gurmadaan murtadiinta lagu xasuuqay camaara qarax lala aagtay gawaari gurmad ah ayaa waxa uu ka dhacay agaarka deegaanka bacaadweyne qaraxa wuxuu si gaara u haleelay gaari cabdibile ah inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baktiyey laba murtad oo mid ka mid ah sargaal uu yahay waxaana sargaalkaasi lagu magacaabaa dhafoor dhaawacuna waa ilaahay saddex kale oo murtadiin ah gaariga cabdibilaan halkaasi ayuu ku burburay marka laga soo taga qaraxa sidoo kale waxaa jiray gaari ay la socday maleeshiyaad murtadiin ah gaaraan kuwa loo yaqaana danab oo isagana rogmaday waxaana shilkaasi allah fadligiisa ku baktiyey saddex askari oo murtadiin ah shan kalena oo ay ku dhaawacmeen marka walaalka bishaarada deegaanka camaara waa mid isa soo taraysa allah subxaana wa tacaala wejigooda ha nuuriya walaalihii howlgalkaasi barakaysan fuliyey walaalkii camlida saadida ku daafuray howlgalkaasi barakaysanna waxaan allah subxana watacaala ka baryaynaa inuu allah subxana watacaala camaliyadiisa ka aqbala kuna marti qaada jannadiisa firdowsa weerarkaasna wuxuu si aada u laabqaboojiyey qulubta muslimiinta oo afar labaatankii saac hadalhaynta ugu badan ee dadka muslimiintu waxay ahayd bishaaraadka ka soo yeeraya camaare iyo jabka xooggan ee murtadiinta halkaasi lagu gaarsiiyey taasi beddelkeeda cadowga allah ee kufaartiga murtadiinta iyaguna wuxuu ku noqday welwel aad u xooggan saacadihii u dambeeyeyna waxay inta badan ay baadigoob ku hayeen askartii iyo saraakiishii hoodka ku firxatay iyagoona si aada uga murugaysan jabka iyo hasiimada iyo khasaaraha xooggan ee lagu gaarsiiyey weerarka camaara